asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada oo xubinteenna murtaha maanta xubinteenna murtaha maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eebe sheekooyinkeennii muhiimka ahaa qayb ka mid a waana xubinteenna murtaha maanta ee aalaaba aan halkan ka soo jeedin jiray aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinta murtada maanta ee haddii eebba idmahayo aynu hadba ku dhuganno wixii gacanteennu soo qabato ama xubinta inoola qumanaata inaan dadka usoo gudbinno waa xubin aanaan badanaaba inta badan aanaan u isticmaalin inaan ku celis u samayno waa xubin aan damacno inaan ku faallayno ama aan wax un ku darno iyada xitaa dheeri ku ah ama aan ku ladhno ama aan ku agasno mahmah aanu ka soo xullay afkeenna hooyo iyo wax la mid a waana xubin laba dhanlaba murti u ah oo dhinac laga yaabo inaad erey ka hesho dhinacna laga yaaba iyada lafteedu inay murti tahay dhinac saddexaadna laga yaabo in mahmah lagugu ladho oo inta mahmah lagugu ladho oo dhab mahmah lagugu siiyo iyadiyo mahmah wadata dhinaca kalena xubin ka ah dhinaca kaleentana erey bixinteedii ama eryadaadii aad aqoonina kugu cusbaa wadataa aan afka kaa gelino xubintaas iyada ah oo ah xubinta murtida maanta ayaan halkan ka soo jeedinhayaa aniga oo ah ninkii aad horay u garanayseen haddii eebba idmahayo xubinteennan maanta marka waxaan ku soo qaadanaynaa beri degmo meel degan ayaa waxaa ka dhacay roob roob ayaa dhul kale ka daay markii roob meel ka daay iyaga laftooduna ayna abaaruhaynin ee ay wax kororsi raadin rabaan oo ay u guuri rabaan meel wax ugu kordhaan ayaa raggii isu yimid waa la babaacay markii laysu yimid raggii babaacay ee aan guurna iyo aansaa yeella iyo sidaa aan yeella iyo hiil aan sahansana iyo meesha heerka lagu firi lahaa lala soo arko iyo sidaas adugu waxaa sheekooyin fara badanoo babaa'a ayaa laysu keenay babaa'a waxaa la dhahaa warku markii bilaa go-aan yahay ee sheeko la go-aamiyey ama xubin la tooganhayo ama meel yool ahoo lagu wado oo kama dambaysa oo lagaga go-aan gaadhay uusa lahayn ninba uu aragtidiisa iska ridanhayo wixiina ayna lahayn cid aruurinaysa ayaa baba la dhahaa gabadh ka mid ah hooyooyinkii marka soomaaliyeed ee nooca hadiiqda loo yaqaanay ama gaarida loo yaqaanay ama raasweynta ama guudweynta ama maaragtay haddii la kuusoo geliy magacyada badan lahaa ee gabdhihii cajiibka ahaa mid ka mid ah ayaa fadhida ardaaga oo maqasho babaa'a raggan ragganna haddee ragguna waa kala nooc nooc oo raago ogaas waa kii gabay uu tirinayay arrimo balaayo iska jireen waa kiilaa ma ogtahay ma garanaysaa ina ari jireed iyo midaan habarti awrgoynin ardaal nacas haweenkuba way iska ogolaadaan ardaal nacasa naaguhuba way iska ogolaadaan so waxaan ilooba nin xun ima ogeysiiye waa kii raaga ogaas lahaa oo waa iska badan yihiin maaragtay wax fara badan ayaa jira oo iska badan oo raggii ayaa wuxuu isaga batay hadda waxaad moodaaba xilhermaanayska keliya aha dhaqana raggii rag ahaayo dhan bannaanku ku horan yahay haddii ay bayd mahayo markaa gabadhii baa la yaabtay nimanka farada badanay isu yimid ee haddana aan wax go-aana gaadhin markaasay soo kacaysa horoy rago mid ma idiin sheega saaliyahaa wax noo sheeg markaasay tidhi hal aan idiin sheego haye geeddi iyo nagaadi kala gadhoodh lulasho wacane mid uu noo go-aamiyey markaasaa la yidhi yaa geeddi iyo nagaansho kala gadhoodh lulasho wacane mid uu noo go-aamiya intaad babaa'an iyo huuhaadan aad ku jirtaan iska daysaan geeddi iyo nagaansho kala gadhoodh lulasho wacane miduu noo go-aamiyay tidhi waa maxay waxaan caawa dhan aan idin dhegaysanayna aad aad babaa'a ku jirtaan mahmaadaas ama xubintaas oo ah xubin haddii eebba idmahayo ee aad iyo aad dee caanaha la dhigtaa oo waa in caanaha la gadhooriyo aroortii la lulo ma ogta galabtii la lulo iyo maalintii iyo mar haddii aan la guurayn haddii la guurayona dee garoorhkii cidno ma dhiganaysa caanaha waa la cabbi oo sidoodaa loo isticmaalayo waa la qaadan carruurtaa la siin oo aroortii baa yaa la cabbi badil doona xoolaha ilmaa lagu sii deyn waa iska socon ilaa waa la guureen oo geediya nagaashka kala garoor lulasho wacane miduu noo go-aamiyay tiri waa maxay babaa waa sida gabdho fara badan oo hadda laga yaaba inay baarlamaanada iyo meelaha xilalka laga gala inoo galeen ayaa laga rabaa sheekooyinkaas oo kaleento ragga meelaha ka bajuuq bajaaq lehen waxba qabanayn inay runta u sheegaan oo ay dhahaan waryaayahoy kala garoor lulasho wacane wax noo sheega inay dhahaan oo gabdhuhu go-aamo noocaasoo kale ay soo saaraan ilaa hadda waa looga baahan yahay sida gabadhaasu ay ereygaasoo kale usoo saartay mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi dhib lagula qabo dhib ma ahan